gaagaafiye cismaan iyo yamyam anigoo ah waxaan jeclaa inaan halkan ku duubo dhowr tixood ama laba tixood kuwaasoo la yidhaahdo buur aan kala aado waa laba tixood oo waktigoodu aada u kala fogaa tixda hore aw yuusuf barre nin la yidhaahdo la odhan jiray ayaa tiriyey amnigan horaantiisii waxaana lagu tilmaamay ilaa kun sagaal boqol iyo laba iyo labaatankii isaga oo wiilal uu adeeru yahay iyo kuwa u dhalay iyo guurka xaggiisa kala hadlaya oo uga digayaa dumarka ay guursanayaan iyo kuwo kale marka lix iyo toddobaatankii ayaa aniguna u jawaabay oo tii halkaa ka tiriyey wuxuu yidhi aw yuusuf barre gurey iyo daroorow arrin iigu gabileeye waxay galayba waanu galgalan goor iyo ayaani garanna weyde galmiidharadka waxaa igu wacan hal igu gaadhnaaye garanna weyde meeshaan qalbiga uga gufaacooni guddigayga caawaba maqla oo geliya laabtiinna oo wada guntada xaajada horda u soo guushay gaashgaashka waa lagu lumaa goloka fuulkaase ha guddoonsan waa kii caqligu gaanka ku ahaaye buribilo ninkii doonayay nacaya goombaarta ee guur u jeedow imaqal waan ku garansiin guduud looma raaco haween gabalba waacayne bidhaan gedi ka laalaada waa lagu gulaalmaaye isu gaadhay gabadhaa tiraa meelunbaa go-ani gaboodlayda gaashiduu ku taa labada gooyoodda ee maradu geengeyman tahay guuran kala aado gambar lagu fadhiistiyo midaan gaadha fidinaynin ganuunka iyo xeerada midaan goor allaba dhiibin garcadaayadii reer tolkaytaan u gogolhaynin ee geedka laga naadinayn guuran kala aado gaargaarka awrtii nirgaha geela laga reebay gurijoogga xoolaha midaan goosan ka horjeedin een garanin soo dheelan ee guriga uun joogta gudbantaan halkayguba gelayn guuran kala aado allow garawo giirka iyo afka iyo ganadka taagaysa oo qoolka uun kula geldi'i magac waxay gaadho geldihii miduu wada nacay ee gacalka fiigaysay goolboodadii laga samray ee goysay ubadkeeda intay galab intay dhiigga soo gelin lahayd guuran kala aado geediga hayaankii midaan gaarin weligeedba geediga hayaanka ah midaan gaarin weligeedba ee gabanta loo sido sidii goodir noo curatay waa geeri naagtaan ratiga kuu garqabanayni reerkoo gawaandagii dadkoo gabiiladii waartay anoo galangalciya oon la tuban furayna gaadiidka geedaha haddii laga dhex galo godimo oodeedda gaban baraxa uma dhaamin kara geedintada jaani guul iyo cidlay ugu wadaa goox anyururee kosha laga cabsoonaya xilkii gooshu ka adeegi gaadihii intay bahalisiin guuran kala aado midda gaaban ee garabka iyo guudku wada joogo ee socodka umad gaadisee gariirflaynaysa ee guu ee gura malaacdee ratiga juu ku ganacgoysa jambar gebina een golos ahayn guuran kala aado carmalkii hurtay guursatay ee geeda soo shidatay oo iga guweyn oo taqaan gaadmo iyo dhuudmo waxay gogasha ii saxartirtoo iyo xilgoysaaba dhowr habeen kolkii lala golyo gaax la kala maalo gadaal bay la soo bixi dabaro hor ugu gaarnaaye intaan intay galab ee aynabi lahayd guuran kala aado midaan cawska soo guran aqoon garab kuboorleyda galgelin jiifta bacadka uun galgalan gu-iyo jiilaalba oo golaha qoyskiyo minkaba leexadu isgoysay ee giiryar baan cunay iyo odhan guuran kala aado dalbashada dharaartii midaan gaarka iga iga eegin een garanin goortii waktiga aanan gafayn reerka een guurahaygii mashiin aar gudaan ahaye anoo luga gorgoray taagnidii gogasha oo laaban intaan ciil la gaw odhan lahaa gaadda iga haysaa amaan goor xun daydayan lahaa guuran kala aado maradaan u gaday khayrigan guga ka soo hibshay galbasaar haddaan ugu daro iyo boqorro giirgiidan galoon baraxa golma xilato garaxa un bannay guuran kala aado galoolka iyo cawskay barkood guna ka gooyaane garba duubantaan lagu dayeen gale inay laabto waxay hooyadeed garab degtoo lay gargaaraaba mar haddaan ka guurina hadday biidna garan weydo gabaad kobaan lahayn kuma gam ee guuran kala aado dunaal gaban leh gaayaa tifley waa masgeed galay haddaan wiilka guurguuro way igu guhaadoone waa gol dhashii haysatee guuran kala aabo gabdhahoo ciyaartaman raggoo yaradu goocaca golagtay u jeedeen hadday guraca soo saarto waxay guuntu boodoo ciyaar daba gablaysaaba goobtii midii lagula haray geedka dhinaciisa garacleyda geelada irmaan guuran kala aabo gool gool weyn midii loo qalay iyo gogol lasoo dhoobay gab hadday tidhaahdo martidu igu dulgowdiido weelkeedu tuu gorob yahay een laguba gaaraynin nin guraar minkii loo dhigay gobin la yaabtaaye intaan ciilla gowran lahaa guuran kala aado tallaabada midaan gow ka siin gooray soconayso ongolo dhaxaynoon xarrago gadisu tuuraynin ongolo dhaxaynoon xarrago gacanta sayraynin in dumarka gaasirin gidigii guuran kala aado allow gaaridii loo heshiiyo gabadha loo aado raaliyo garaad badan midaan iga guhaadaynin adaan gacanta kuwa hoos dhigtaayo jabsiin caawa ayuusin barri halkaa ayuu gabagaa uga baxay n gabagaasi markuu soo gaaray lix iyo toddobaatankii ee waxaan isku dayey bal inaan aw yuusuf barre gabagiisaas garab dhigo gabay kale oo asnaa sidaas oo kale oo guuran kala aado ah anoo xusuusinaya aw yuusuf barre inkastuusanay maqlayn hablihii berigaa uu yacnii haddii ilahay kuusama ka eed sheeganaya iyo kuwa maanta joogaa heerka ah haddii ilahay kuusama ogolyahay isu jiraan wuxuu yidhi godkii aakhire ee lagugu riday jeerun baan geliyey naxariis ku weyn baan rabbina kuu gelinsaday aw yuusuf gabagii ahaa guuran kala aado gabdhihii markaa joogay ee diiday gogashooda kafafkiiyo tilmaamihii caddaa eed ku geli weyday haddaad maanta goob toogidayd kama gidaadeeni geeraarka adigoon maqlaynkaagii garab yaalla cimrigii iyo gabdhaha aan waktiga kan isku soo gaadhnay aniguna intaan uga gabaday geedanka idhaado gablan iyo inaan ubadlalaa way gudboon tahay madaxayga guudkaad cirada galay yaxmoodaa gabowgii waxaa iiga haray dhowr guyoo kale gumays waxaa iga dhigoo doobkay igu gaaxshay ee dumarka qaar uga gabaday geedanka idhaahdo guduud iyo adoon quru xulayn gaale aad xulatay beri hore gayaan iyo kuf baa wada gudboonaa geelna midii qaayibtaa loo gunayn jiray intii aan bacaw gaadan lahaa golog joog fiican mar hadday gardhalan wada noqdeen guuran kala aado caadadii la gooyaaba waa geeri iyo ceeb guudkii dabnaa iyo tintii gadafka aad mooday ee guur ninkii doonayaa muuqa garanayay garoob iyo midii reerle iyo taan la guri geysan gambooley hadday wada noqdeen guuran kala aado gaabsiga xishoodkii midaan idabtu soo gaarin ee mara guntiinaysatee gibilka qaar muuqdo ee naasku inuu geegsan yahay wiilka gelinsiisa miday wada gabraartaan intaan goyn lahaa madaxa anna geeshku ii bixi lahaa guuran kala aado goobatada habeenkii guddee goor walba aan joogsan gasiiriya midii aan jimcaha geedka laga waayin ee inaan rakii gini wataa laaca gacanteeda marna tii aan gaagixin haddii gacanta gorofka loo qaado intay gaari iga raacilayd guuran kala guuran kala aado geerishkiiyo midii xeer taqaan qaadka gurigiisa gogashiiyo falaashyada midii kale dhex gowdiida ee jaa'ifada loo guriya lagu gunti lagu habeen guulo ee laba gandood oo nin kale galangalcaynaysa intay garab ragii keeni lahayd guuran kala aado garab rarabto meel kuma gabada guura bahaleeya sidii igar gandaalkee la sido nimanku gaafmeela gurashada sigaarka iyo shaxaab gees walba u bayra markaa googo kii siinayaba gacarsatee raaca waabaayaday gurubsataa guuran kala aado sicidiyaha aan kurintintana gaabise ee marisa goodaada beerdheeran cunin dheegta gurigooda gidaarada habeenkoo bartegay wiil garbaha haysta gorayada surwaal kale midaan ruux u garan waayey xidinxiitadaa aan gamayn guuran kala aado munuus badan had iyo jeer gurxama deriska guurguula garbaqaan wan weyn baargashada gogolma loo doonaa gagabsiga yar mooye kolnaba guurkuma guurkama xusuusta baylada middaa loo gadiyaa awlal kaga goysa xuurta aan hamuun goynahayn guuran kala aado ka aqoonta loo gada baree garasho loo yeelo cilmiga asaageedu gado tii la gelansiiyo gargaad iyo markii heertashigii gacal ka eegaayey haddii ay quraarada gashoo gaala la ciyaarto gablan bay adoogeed ka tahay laguma goohaane cara waalidbay galabsatay guuran kala aado garoob maalle oo dhowr sacaad waabka soo gelisay oo guri cariishiya dukaan ganacsatee haysa caanaha garoorka aninkay gelindhaxaad siiso noloshiisa aniga u garlay guul ka dhigataaye intii laygu haadayn lahaa guuran kala aado midda guursatee guriga leeh gabanadii tuurta ee beledka gaashgaashitee gaatin soconaysa ee goor qaboona abaxday godadka fiidmeerta gulgulka waa lagu yaqaanay ragubyoodkaahe intay ubadka gaasiri lahayd guran kala aabo tagugeedu wen yahay siigaalisada dheesha ee da-deed la gooshina gurboodnimo ku faanaysa gogarada bawdada ka maqan xaluska giirgiirin waa cudurna soo galaya sii aan la garanaynin cimrigeeda taagaba wartana guuran kala aado jacaylka gaadada u furan meel walbabagiisa ee dhowr nin guubaabisay laxawga gaadhsiisa adaan gooni kuu ahay waxay kugu garaacdaaba markaa labada daarood gaftay kaa hamaan gurani dimaashada intaan gocan lahaa guuran kala aado midda ganaca weyn la ibtira caasha loo geliyey ee nabar la gaadhsiiyey iyo ganac la soo dhooftay ee gabanka aabbihiina tiri way gu gacan sayday indha guray gafoorada gotaa taa ku garataaye ceebteeda ima soo gashay guuran kala aado guryada midii aabbaheed lagu galiimaysto waxay gocotitaan waayin oo gaajo weli taaban ee gaari ee gacanta maa lagu jiro oo gaari dheer wadata nin quraad u gaar tahay ayaan ruuxna geynayni intaan gaws dibaax geli lahaa guuran kala aado guddoonkaygii goortan intaa gacan tugaaleeyey oon weliba soo gaabiyey oon qaar u geli waayey gogol iyo sariir aan lahayn gaari raalliye ah inaan galangalceeyaa tashigii iga gow yidhiye maxaa kula gudboonaan lahaa taniba waa goore intaa ayuu kaasina ahaa waxaan halkaa raacinayaa maansada la yidhaahdo ama gabayga la yidhaahdo dhool bari waa jiifti ah oo isaguna dhawaalahan soo baxay ya bilow gabay ra' kale rogan maanse baabka loo furay bismillaahi waa kow hirarka isbarkaday iyo mawjada isbuurti iyo garaaraha biyaha iyo meelaha bannaan oo baddu ku xaragooty iyo iftiin dhahayma moodaa geeyadii bureeqo oo baroorkeeda midabka ah heense quruxda bila iyo shucub baallo dahabliyo bulcad lagu hagoogo meel beratayaaliyo fagaaraha la kala baxo lagu soo bandhigado baaqa sugi ma moodaa waaguu baraarugay